bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibayaal meel walba aada joogtaan iyo sida maqalkayagu idiin soo gaarayo halkan waa rediyoga isnaaye muujadiso ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadan oo kale toddobaadkani barnaamijka dhalinyarada soo saarihiisa iyo la socodsiintiisa waa anigoo cabdifataax axmed ah ee saaxiibayaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka yaga waa hagaag barnaamijka dhalinyarada waxaad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadani oo kale waxaynu diirada ku saarnaa toddobaad waliba islamarkaana barnaamijka aynu kaga sheekeynaa waxyaabihii ugu hadalhaynta badnaa ee dhanka dhalinyarada iyo amuuraha dhalinyarada sidoo kale barnaamijku waxaynu ku casubnaa qeyb ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada tani jowhar kuwaasi oo hadba mowduuca toddobaadka inoo daaran inala falanqeeya toddobaadkani waxaan si qoto dheer barnaamijka dhalinyarada ugu duljoogsan doonaa kaalinta dhalinyarada soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku nool magaalada johor ay kaga jiraan horumarinta adeegyada caafimaadka ee magaaladan siday uga soo dhex muuqdaan saaxadda caawinta iyo weliba dhanka caafimaadka iyo sidoo kale samafalka ee dhalinyaradu ay sameeyaan ee guud ahaan caalamka kaalintii ayay kaga jiraan dhalinyarada ku nool magaalada tani johor horumarinta adeegyada caafimaadka ayaan diiradda saari doonaa inta aada dhegeysanaysaan barnaamijka dhalinyarada uu idinkaga imaanayo saaxib yaal mawjada siddeetan toddoba dhibic toddobo f m meg artist balse ka hor intaynu barnaamijkeena falanqayntiisa aanan gudaha u gelin qadar yar oo adeega bulshada ah dhirtayaa la shidin dhaca qof kastoo shankeed beer
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
aynu qadarkaas yar adeega bulshada ah halkaasi kaga nimaadno dhalinyarada soomaaliyeed si guud ahaaneed waxay isbedel ballaaran sameeyeen burburkii dowladdii dhexe ee dalka kadib markii la yegleelay dowlado isu soo gudbay dhanka xiliilka kala duwan ee dalkan xaalado kala duwan ayay dhalinyaradu usoo mareen laga soo bilaabo dowladdii kumeel gaarka ahayd inta ay ka ariminaysay deegaanada guud ahaan dalka waxa ay kaalinba kaalinta kale ay isugu soo dhiibayeen sida dowladaha ay isugu badbedelaanna dhalinyaradu ay isugu soo badbedelayeen heerarka shaqo ee dhanka samafalka iyo horumarinta adeegyada caafimaadka guud ahaan markaynu duljoogsano xaaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray ee dhanka caafimaadka dhalinyaro ayaa salka waxa ay u hayeen xaalad kasta oo dhanka caafimaadka ah waxayna kaalin ballaaran ay ka qaadanayeen sidii dalka loo samata bixin lahaa dhanka caafimaadka sidoo kale si guud ahaaneed markaynu u duljoogsano jaamacadaha ku yaala guud ahaan dalka soomaaliya gudihiisa waxyaabaha ugu badan ee dhalintu ay bartaan ay ka qalinjibiyaan ilaa iyo haatan aynu joogno sanada laba kun afar iyo labaatan waxa ugu badan waxa ay kasoo muuqdeen islamarkaana baaritaano la sameeyey lagu sheegay inay yihiin kuliyadaha caafimaadka haddaba ardada ugu badan ee dhowrka kun ah ee sanadkiiba mar ka qalin jibisa guud ahaan kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha markaasi ku yaala dalka oo idil islamarkaasna ay kasoo muuqdaan sanad waliba oo ay qalinjibin dhacayso in ay ku jiraan dhalinyaro islamarkaasina ay yihiin kuwa ugu badan ee waxbarta dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira maxay kaalin ayay ka qaateen dhanka horumarinta adeegyada samafal ee caafimaadka intaasi waxay ahayd taariikhda guud ahaaneed ee dhalinta soomaaliyeed ay kaga jiraan amaba ay waxbarashada dhanka caafimaadka diiradda u saareen haddaba aynu kusoo laabano gudaha magaaladan jowhar magaalada jowhar waxaa ku yaala goobo caafimaad waxaa sidoo kale ku yaalo goobaha caafimaadka amaba isbitaalada sida isbitaalka gobolka kan hooyada iyo dhallaanka iyo qaarar kale oo loo yaqaano isbitaal xaafadeedka m c h ka iyo isbitaallo si gaar ah loo leeyahay oo ka mid ah isbitaalada magaaladan ku yaala guud ahaan isbitaaladaasi marka laga soo tago kuwa isbitaalada hay-aduhu ay leeyihiin isbitaalada kale ee magaalada ku yaala waxaa ka shaqeeya islamarkaasina maamulkooda iyo milkilidooda leh dhalinyaro haddaba barnaamijkan waxaynu diiradda ku saari doonaa dhalinyarada magaaladan ku nool ee ka qalinjibinaya jaamacadaha magaalada ku yaala iyo sidoo kale kuwa magaalada soo gelaya ee ka imaanaya magaalooyinka kale islamarkaasina ah kuwa reer jowar ah balse dib ugu soo laabta magaalada kaalintey bay kaga jiraan adeegyada samafal ee dhanka caafimaadka sidee bay uga soo muuqdaan jowar waxaa laga sameeyey howlo caafimaad oo kala duwan kuwaasi oo ay dhalinyaradu ay salka u hayeen islamarkaana lagu booqanayay xarumaha ee ay ku nool yihiin dadka danyarta ah caaisha cabdulqaadir waxaay ka mid tahay ardada dhalinyarada ah ee ku nool magaalada tani jowar si gaar ah kuwa wax ka barta dugsiyada waxbarasho dhanka caafimaadka waxaynu weydiinay kaalinta ay dhalintu ay kaga jiraanna adeegyada caafimaad ee samafal iyo horumarinta heerka caafimaad ee deegaanku waxay inoo sharaxaysaa sida ay markaasi ay kaga qayb gashay islamarkaasina ay kaalin ay kaga soo qaateen iyada iyo dhowr dhalinyaro ah adeegyo caafimaad oo samafal ah oo loo sameynayay dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamuunka barakacayaasha kaalinta ay ku leeyihiin kaalin celinkey ah ay dhalinyaradu markaasi ay oga jiraan dhanka horumarinta adeegyada caafimaadka ka dhalinyaro idinkana dhalinyaro ahaan adeegyadaas oo kale ma sameysaan
kaalin mug weyn ayay kaga jiraan maadaama ay yihiin isha keliya lagu tashto oo mar walba oo maxaa lahay lagu tiirsan yahay dhalinyarada inkastoo ay yihiin kaalin oo markaas la tiigsan karo oo mug weyna kaga jiraan waxa keliya maanta dhalinyarada ay ka shaqeeyaan waa maxaa lahaye horumarinta caafimaadka ayna u badan yihiin boqolkiiba sideetan dhalinyarada dhalinyarada ka shaqeeyaan magaalada jowhar caafimaadka boqolkiiba sideetan iyo ka badanaa dhici karaa inay dhalinyarada ka shaqeeyaan waayo dhalinyarada u badan inay shaqada ceenka oo caafimaadka ay ka qabtaan boqolkiiba sideetan waana xaqiiqa boqolkiiba sideetan dhalinyarada ayaa ka howlgasha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle dhalinyarada inay u dhiibaan dhanka caafimaadka inkastoo dhanka caafimaadka ay si zaa-id ay ugu firfircoon yihiin soona kororaya ama soo badanaya dhalinyarada wax barta caafimaadka ay ka bartaan inta badanna waxaa barto caafimaadka dhalinyarada boqolkiiba sagaashan waxaa isleeyahay dhalinyarada ayaa barta caafimaadka iyagaana u badan waxaa dhihi lahaa inay dhalinyarada u dhiibaan dhanka caafimaadka ayna ku baraarujiyaan inay caafimaadka dhanka caafimaadka ay qabtaan ama ay bartaan si loo caawiyo dadka danyarta ah ee caafimaadka u baahan dhalinyarada waxaa ugu baaqi lahaa inay wacagelin u fidiyaan wasaaradda waxbarashada ee ku dhahaan baahiyadooda ee banaanka usoo dhigaan dadka caafimaadka ee u baahan oo caafimaadka u baahan inay baahiyadooda oo danyarta ay usoo bandhigaan si ay ugu doonayaan caafimaadka iyo qaabka ay u rabaan caafimaadka iyo baahiyaha ay u qabaan caafimaadka inay usoo bandhigaan dhalinyarada si lo wax loogu qabto wasaaraddana wax ay ugu qabato waxaa ugu baaqaa in wacyigelin ay ku sameeyaan ay soo bandhigaan si ay wax hoosha ugu qabanayaan iyo dhalinyarada iyo danyarta si ay uga caawin karaan in ay caafimaadka dhanka caafimaadka ay kaga qayb qaataan waayahay baaqaasi waxa uu ahaa mid ku aadan wasaaradaha iyo cid kastoo khoseyso ee dhanka horumarinta dhalinyarada ah adiga cisho ahaan inaad ka mid noqoto samafalayaasha caafimaadka ma ma jeceshahay oo ma danaynaysaa waan jecelahay in aan ka mid noqdo samafalayaasha caafimaadka xitaa waan qabtaa oo waan wacyigeliyaa wacyigelin caafimaad waan u sameeyaa inkastoo aan aan ahayn xarun ama aan ka tirsanin xarun meel oo fadhis xarun fadhiisata oo hadda caawin karta danyarto caafimaadka u baahan waan sameeyaa sida wacyigelin waan sameeyaa oo caafimaad ah waa u samafalaa inta karaankeyga ah ani hadda maxaa lahaaye aan sameyn karo waa u samafalaa waana u wacyigeliyaa wacyigelin buuxdan waa siiyaa inta karaankeyga ah oo wacyigelin caafimaad ahoo maxaa lahaa cudurada sida cuduro looga si difaaci lahaa waa u sameeyaa aaday umahadsan tahay caasha cabdulqaadir ay taasi ahayd oo qayb ka ahayd barnaamijka dhalinyarada toddobaadkana mawduuciisa aynu diiradda ku saareen kaalinta dhalinyarada magaalada tani jowhar ay ku leeyihiin horumarinta adeegyada caafimaadka sidoo kale cumar xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada tan iyo jowhar ee kuwa aqoonyahanada ah sidoo kale waxa uu ka mid yahay dhalinyaro adeegyo caafimaad ah ka sameeyey iyo sidoo kalena ka qayb qaatay howlo caafimaad oo samafal tuulooyinka dhowdhow laga sameynayay cumar waxaynu weydiin doonaa isla markaanaynu hordhigi doonaa su-aalo ku aadan kaalinta iyagu ay kaga jiraan adeegyada caafimaadka cumar waxaa ka mid tahay dhalinyarada magaalada tani jowhar ku nool si gaara kuwa aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha ka qalin jibiyey toddobaadkan barnaamijka dhalinyarada waxaan diiradda ku saaraynaa heerka dhalinyarada ay kaga jiraan horumarinta caafimaadka deegaanka aragti ahaantaada horta marka hore kusoo dhawo barnaamijka dhalinyarada ee radio sny waan ku lahaa cabdifataax waayahay aragti ahaantaada heerkee dhalinyarada ay kaga jiraan marka hore caafimaadka deegaanka iyo ka qayb qaadashada baxnaaninta dadka bukaanka ah iyo xaaladaha caafimaad dhalinyarada halkee kaga jiraan wallaahi dhalinyarada waxay kaga jiraan eh, door muhiim ah sababtoo ah dalka ma haysto yacni eh, isbitaallo waaweyn oo international oo wax walba adeeg dhammaystiran laga heli karo marka inta badan dhalinyarada wax is xilqaantiyo si volunteer ah ama si shaqsiyeena oo farmasiya u furyaha ama si mutawadi- mutawadicnimo oo ugu adeegaysa dadka ay joogo marka door muhiim ay ka qaateen oo sadonkiisan lasoo dhaafay dhalinyarada ee dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta wax walbay ka qaateen waayahay marka magaalada kusoo laabano magaalada waxaa ku yaala kaamam iyo goobo ay ku nool yihiin dadka danyarta ah Een, dhalinyarada ma ka qayb qaataan inay tagaan oo kale wacyigelin u sameeyaan sida xiliyadan oo kale oo roobaadka ah een, ay kaga war- wacyigeliyaan saameynta uu ku leeyahay een, roobabka ay ku yeeshaan caafimaadka een, cudurada faafa sida shuban biyoodka iyo waxyaabahaas wacyigelinadaas ma sameeyaan dhalinyarada ma ka qayb qaadatay adiga mana ka wareysa Ee, si fiican wacyigelin fiican waa ka qayb qaadanayo marar badan waa tagnay oo kaamamka waa tagnay dadka waa siinay waxyaabaha ee, jermis dilaha iyo traininna waa siinay labada kun sagaal iyo tobankii waxaa ugu dambeysay cudurkii weynaa coronaviruska ina wacyigelin weyn aan ka sameynay deegaanada jowhar iyo kaamamka hareeraha magaalada dadka u joogo oona siinay yacni anagoo dhalinyaro oo ururo iskugu tagay oo rayidka ah kadib markii aan go-aansanay dadkaas baahiyaha qabo ee, si si dhiig joojin baayaha intay dowladda ay ka keenayso waxyaabay u baahnayn ee anaga si mutawadicnimo in lacag iska aruurino aan u geyno waxay heli karaan oo isbishal qofka biniaadamka wax ugu waran oo caafimaadka ugu horeeyo aan ka yacni aan ka caawin dhanka caafimaadka wax badan oo trainingna siinay waxyaabo oo dhiig joojin oo maalmaha caafimaadka iyo shuunbiyoodkaas iyo koronahaas iyo waxyaabahaas kaleento aan ugu hortagayn aan siinay wax badan aan ka qayb qaadanay waayahay een, markaan kusoo laabano isla magaalada tani jowhar isbitaallo iyo farmasiyaa ku yaalo kuwaas een, dhalinyaro mayaa ka shaqeeya oo ergeliyey mise sideed uga wareysa Ee, horta isbitaalka jowhar laba isbitaal uu leeyahay isbitaal oo isbitaal guud waa oo jowhar iyo mid kalento oo dhalaanka Ee, isbitaalka horta inkastoo dowladda ee, wasaaradda caafimaadka ee inkastoo ay iska ka gaabisay dhanka isbitaalka laakiin wasaaradda hirshabelle inkastoo ayadana oo waxay ku tari karta ay ku tarto laakiin isbitaalka sida la rabi ma aha laakiin dhalinyaro badan oo hadda waxaa joogto oo si volunteer ah ugu shaqeyso oo si mutawaadicnimo qof qofka waxaa fiican mataqaana qofku wuxuu soo bartay inuu bulshadiisa u adeego marka inkastoo wallaahi xaaladiisa isbitaalka iska fifty laakiin waa in waa wax la-aanay dhaantaa in waayahay een, dhalinyarada jooga magaalada ee jaamacadaha dhameeyey ee aan howl qaban oo dhalinyaro ah ee bartay kuliyadaha caafimaadka si ay uga qayb qaataan caawinta iyo kaalinta dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarinta caafimaadka marka hore een, maxaad ugu baaqi leyd wallaahi qofka dhalinyaraha oo wax bartay yacni waa dhalinyarada waxaa la mataqaana boqolkiiba toddobaatan ay bulshada ka yihiin soomaaliya marka qofka dhalinyaraha waxaa la rabaa xoogiisa maskaxdiisa inuu dalkiisa iyo iyo dadkiisa inuu u adeego sababtoo ah haddaa wax barata aa keligaa meel aa iska fadhiisatay yacni waxaas wax aa ku dheefaysa malaha mugta laakiin marka aa wax baratay oo dadkaada deegaankaaga u adeegtid sumcad iyo qiimo ku yeelinaysa ilaa agtiisna ajira kaaga hormaya marka waxaa fiican qofka xiliyadan kanta xiliyada robaab iyo waxaa laga laa marka shuul biyuud iyo cudurada faafa imaana marka si ay taasan u dhicin aqoonta ah iyo khibradda aa leedahay qofka walaalka aan aqoontaas aqoonin marka waxaa la rabaa ina aa ku caabisid haddaa aad wax kale economica dhaqaale kusii tari kartid oo ku kabi karto daawooyin oo oo jermis dilaal wax u keeni kartid waaba kasii fiican marka waxaan ku baaha qof walba dhalinyaro ah inuu gacmaha is saarta maahan laakiin gobolka deegaanka adaa iskale waxaa la rabaa dadkaada inaad u damqatid oo wax u qabatid waayahay een, dhalinyarada ku nool magaalada jowhar een, ah, maxaa markaasi aada is leedahay way kaga qayb qaadan karaan olole kasta oo lagu lagu caawinayo dadka een, magaalada ku nool ee ku aadan een, dhanka caafimaadka qaabkee uga qayb qaadan karaan ma urur ahaanay uga qayb qaadan karaan ma shaqsi shaqsi ayaad baaqaada ku aadan tahay qaabkeed is leedahay horta waxaa loo yiri horaa la yiri mataqaanaa gacmo wada jiray wax ku gooyaan yacni qof keligiisa maanta hadduu tago meel aan dadaa caawinaa dhaho yacni dhaqaale ahaan ma awoodo yacni moraal ahaan qofka waa kaniijaba laakiin markay dadka isku imaadaan tale ay meel isku keenaan oo ujeedadooda ay ka dhaliyaan oo ay ka miro dhaliyaan kadibna ay go-aansadaan meel kamid ah inay caawiyaan way caawi karaan marka waxaa la dhihi lahaa qof walbo yacni saaxiibkaa kuugu dhow talada kuugu dhow oo isdhigi kartid deegaankaada caafimaadka waa lagu horumari karaa bulshada kor waa lasoo qaadi karaa marka saaxiibkaada la wadaag marka wadajira gacmo gooyaan kadibna tashta inkastoo haddii urur badan oo caafimaadka volunteeri ay joogaan laakiin waxaa intaas baahida intaas kuma filna laakiin waxaa u baahan yahay dad badan oo loo baahan yahay yani urur badan inay ka qayb qaataan baahida caafimaadka gobolka ka jirta ugu dambeyn ururada dhalinyarada ee jaamacadaha ka dhisan ayagu waa community amaana dad hal meel wada jooga oo inay wax isku daraan dad kale ku caawin kara wayna u sahlan tahay mar haddii ay midoobaan in ay kaamamka iyo meelaha dadka ay ku nool yihiin ay xaaladaha caafimaadka ka caawiyaan maxaa ugu baaqi lahayd ardayda jaamacadaha ardayda jaamacada waxa uu baaqi lahaa yacni qof oo caafimaad baranayo kale tusaale ahaan farisada caafimaad aan khusaysaa mugtan barnaamijkeena qofka caafimaadka baranaya waxaa fiican waxaa theoryga lagu soo dhigaya yacni si practical ah iyo waxa ina ugu qabatid marka jaamacadaha inta badan bogaadina jaamacadda laasma iyo joobka iyo zamzam inta badan way ka qayb qaataan oo horumarada caafimaadka dadka wacyigelinta aad iyo aad u mahadsantihiin waa kaalintiina waa kasoo baxday insha allah ugu dambeyn maamulka hirshabelle si gaar ah een, wasaaradda dhalinyarada iyo ururada dhalinyarada maxaad ugu baaqi lahayd si dhalinyaradaas ay iyaguna ay kaalin uga qaataan horumarinta caafimaadka deegaanka Ee, wasaaradda dha- wasaaradda dhalinyarada iyo ku- cid kasta ay khusayso deegaanka waxaa loo baahan yahay deegaankaada iskale deegaanka inaad quruxsatid deegaanka dadka bulshada ku nool inaad caafimaadkooda fayadhoorkooda ka warqabtid yacni in- inkastoo urur badan ay jiraan ururada kalenta jiran in la dhiirigeliyo oo wax wix lagu tari karana oo lagu taro gacmo wadajir wax gooyan wax si wadajir ah baahida jirta deegaanka ka jirta in loo in loo wajaho kadibna wax kasta way iska yaraanaya si levelkooda kusoo noqonaya caadiga
barnaamijka dhalinyarada wuxuu idinkaga imaanayay radioga isnaay ee muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahertz soosaaraha barnaamijka toddobaad waliba waa anigoo cabdifataax axmed ah haddaynu dib u milicsano toddobaadkani barnaamijka waxaynu kaga hadlaynay islamarkaana aynu diradda ku saareynay sida dhalinyarada soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku nool magaalada johar ay kaalin mugle ay kaga qaateen burburkii kadib adeegyada caafimaadka kuwa samafalka iyo baxnaaninta bulshada ee ku aadan dhanka caafimaadka toddobaadka xiga ayaan qeybaha kale ee barnaamijka aynu diiradda ku saari doonaa islamarkaana marti inugu noqon doonaan qaar ka mid a dhakhaatiirta dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka burburkiisii isbedelkiisiiba waayey joog usoo ahaa kana een, qeyb qaadan doona barnaamijka dhalinyarada intaynu ku kulmi doono barnaamijkan midlaacayn ah cidda uu seegay saaxiib yaal waxay dib kaga daalacan kartaa mareekada baraha bulshada aynu ku leenahay ee facebook iyo youtube isnai radio
Thank you.